Ciidamada booliska dowladda Kenya ayaa sheegay in ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ilaa toddoba iyo toban qof oo lala xiriirinayo in lala xiriirinayo in ay qayb ka ahaayeen weerar dhagax tuur ahaa oo lagu qaaday diyaaradda uu la socday musharaxa xisbiga Azamio horeyna u soo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. xubno ka tirsan xisbiga Azamio ee Raila ayaa sidoo kale falkaasi ku tilmaamay shirqool loo maleegayay hogaamiye Raila Odinga. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xare.
Weerarkan tuuryada ah ayaa lala beegsaday hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ee dalka Kenya Raila Odinga wax yar un kadib markii ay soo cagadhigatay diyaarad kuwa qumaatiga u duula ah oo uu saarnaa taasoo soo cagadhigatay deegaanka Soy oo uu uga qaybgalayay aas halkaasi ka dhacayay ciidamada booliska gaar ahaana qaybta dembi baarista ee dowladda kenya ayaa xabsiga dhigay ilaa toddobiiyo toban qof oo lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen weerarka tuuryada ahaa ee lala beegsaday diyaaradda uu la socday hogaamiyaha xisbiga o d m sidoo kalena ah ninka xilka madaxweynaha ugu sharaxan ee u tartamaya isbahaysiga azimiyo deegaanka uu weerarka dhagax tuurka ah uu ka dhacay oo lagu magacaabo soy ayaa waxa uu ka tirsan yahay ismaamulka awsin giishu ee dalka kenya muuqaalo laga soo qaaday diyaaradda la weeraray ayaa waxaa ka muuqday burbur soo gaaray muraayadaha hore ee diyaaradda ilaa iyo hadda ma jirto wax dhibaato ah oo intaasi ka baxsan oo soo gaartay raila iyo xubnihii kale ee la socday ciidamada booliska kenya ayaa baaritaan weli ku haya dadka loo soo xirxiray weerarkan waxaana sidoo kale jirta in siyaasiyiin laga soo doorto deegaanka soy ee uu weerarku ka dhacay lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin weerarkan dhagax tuurka ah ee lagu qaaday hogaamiyaha isbahaysiga azimio ciidamada dembi baarista kenya ayaa sidoo kale u yeeray ilaa laba xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaanka uu weerarka ka dhacay iyo sidoo kale xubno kale oo siyaasiyiin ah kuwaasoo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen amaba ay wax ka ogaayeen dhacdadan laanta d c i ee kenya ayaa sidoo kale xalay fiidnimadii sheegtay in baaritaanada hordhaca ah ee ay sameeyeen ay muujinayaan in fowdadan ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka soy iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah makao mutua oo ah xogayaha isbahaysiga azimiyo ee musharaxa raila odinga ayaa warbaahinta u sheegay in falkan weerarka ah uu ahaa shirqool loo maleegay hogaamiyahooda kaasoo uu ku tilmaamay mid lagu khalkhalgelinayo nabadgelyada waddanka kenya dalka kenya ayaa laga dareemayaa ololaha doorashada madaxtinimada oo ay si weyn uga dhex muuqanayaan xubnaha labada xisbi ee azimiyo iyo u d a waxaana soo baxaya walaaca lala xiriirinayo in rabshaduhu ay intaan kasii badan karaan mar kasta oo uu wakhtigu usii dhowaado dhinaca bisha agost oo lagu wado in dalka kenya ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada khadar maxamuud xareed v o a nairobi